taswiirta laba iyo labaatanaad maalin maalmaha ka mid ah ciise masiix waxa uu watay saddex nin oo xirtiisa ka mid ah waxa aanay ahaayeen butros yooxana iyo yacquub waxa ay aadeen buurta dusheeda si ay markaasi u tukadaan markii ay markaasi halkaasi ku tukanayeen wejiga ciise waa uu nuuray sida bisha oo kale oo dharkiisana waa ay nuureen nuur markaas aan la qiyaasi karin xertiisa waxa ay arkeen ciise oo la jooga laba nin labadaasina waxay ahaayeen muuse iyo elija butros ayaa markaas wuxuu yidhi sayidow way fiicantahay in aan markaasi halkan joogno haddii aad rabto saddex tin ayaan samaynayaa mid adiga ah mid elija ah iyo mid muuse markii uu markaasi butero hadlayey ayaa waxaa timid daruur oo iyaga ku hoggaansatay oo markaasi ayaa cod hadlay kani waxaa weeye wiilkayga keliya ee aan ku faraxsanahay dhegaysta isaga asxaabtii way isku nixeen oo dhulka ayay ku dhaceen ciise ayaa markaasi kacay oo dush ayuu ka taabtay oo wuxuu yidhi istaaga ha cabsanina xirtaydiiyow oo markii ay kor firiyeenna waxa keliya ee arkeen ciise masiix